cisbitaalka banaadir waxa uu ka mid yahay cisbitaalada waaweyn ee ka howlgala magaalada muqdisho caasimada dalka kaa oo bixiya adeegyo caafimaad oo kala duwan mashruuc indhafiiqid ah oo loogu talagalay dadka danta yar ayaa xilligan lagu soo kordhiyey cisbitaalka kaa oo ay fulin doonaan dhakhaatiir caalami ah agaasimaha cisbitaalka banaadir fartuun shariif maxamed ayaa ka warbixisay mashruucan laga fulinaya cisbitaalka iyo muddada uu socon doono waxaan kusoo dhaweynaynaa bulshada soomaaliyeed inaan maanta ku dhawaaqno mashruuca ama kambeynka qaliinka indhaha daweyntiisa iyo la tacaalidda qaliinka indhaha oo ay iska keeshan doonaan xarunta samafalka kinga salmaan ama boqor salmaan hay-adda albasar iyo wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada mashruucaas oo laga fulin doono isbitaalka banaadir gudihiisa diyaar waxaa kugu ah dhammaan dhakhaatiirtii loo keenay inay idiin sameyso qaliinkaas lacag la-aanta ah oo ay qeyb ka tahay mashruucii alnuur oo runtii ah mashruuc aada muhiim u ah adeeg free ahna aan bixin doona haddii ilaah yihaaho muddada uu socdo waa labaatanka bisha nofembar labada kun labaatan iyo afarta ilaa labaatan iyo afarta bisha nofembar labada kun labaatan iyo afarta wuxuu socon doonaa muddo afar maalin ah waxaan jeclaysan inaan la wadaagna bulshadeena ka hor labaatanka bisha in ay maqlaan fursaddan yimaadaan isbitaalka isdiiwaangeliyaan kana faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah qof walba oo fariintan soo gaarto waxaan ka codsanaynaa inay mashruucan ayaa socon doona muddo afar maalin ah waxaana ka faa'iidaysan doona dadka danta yar ee aanan awoodin bixinta qarashaadka lagu sameynaya qaliimada indhaha